magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan ayaa maalmihii ugu dambeysay iyadoo si weyn looga dareemayay fatahaada webiga niil ayaa waxaa baaq arrintani kasoo saaray ardada kenyaanka ee wax kusoo bartay halkaasi suudaan magaalada nairobi ayaa dhowaan kulan ka dhacay waxaa lagu sameeyey guddiga gurmudka fatahaada suudaan oo ka kooban ardadii kenya ee suudaan wax kusoo baratay gudoomiyaha guddigaasi doctor moraale kame ayaa isagoo magaalada mombaasa warbaahinta istaa si gaara ula hadlayay waxa uu sheegay inay iyaga isxilqaameen islamarkaana ay doonayaan inay gurmadkan ay gaarsiiyaan dadka walaalahooda ay saameynta ay ku yeelatay fatahaada webiga niil ee dalkaasi suudaan bismillahi rahmani rahim kwanza natoa shukurani zangu za dhati kwa kuipata nafasi kama hii kuweza kuzungumza na TV kama hii. Kwa jina ninajulikana kama Dr. Mbwarali, ni chairman wa Sudan Graduate Alumni, wale waliomaliza Sudan. Historia inajulikana kwamba Sudan imeplay part kubwa sana kuhusu kuchukua watoto wetu kuwapeleka scholarship kwenda kusoma katika nchi yao ya Khartoum, e, city Khartoum. E, lengo hasa ni kwamba uh, kila mmoja ameshuhudia katika vyombo vya habari ambao kwamba anaendelea mjini Sudan haswa Khartoum, Atbara na miji mingine e, mafuriko ambayo kwamba yametatiza jiji lote la Khartoum. E, safari hii tumeona janga lililowafikia wenzetu ni kubwa, na hawa ni wafadhili wetu. Mimi nikiwa mmoja wapo nilisoma kwao na watoto wengi wa Kenya wamesoma kwao. Twawaomba wa Kenya kwa ukarimu, aliyoyote Muislamu na asiyekuwa Muislamu kusimama kidete kuwasaidia waliofikiwa na majanga kama haya ambao kwamba hawakuyatarajia.
sidoo kale Dr. Irshaad Ibrahim oo guddigani ka mid ah ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta Star waxa uu sheegay inay haatan ay aruuriyeen lacag gaaraysa toban kun oo doolarka Maraykanka islamarkaana ay doonayaan inay sii ballaariyaan oo ay gaarsiiyaan lacag gaaraysa boqol kun oo doolarka Maraykanka ama toban milyan oo shilin
xagii lasoo dhaafay dad badan oo ard suudaan waxaa kasoo barteen wakti noloshooda ayaa iskugu imaadeen jaamica mosque ayagoo ka hadlayaan dhibka haysta daadadka maaragtay suudaan ay dadka ku rafaadeen oo ku dhibtoodeen dad ku dhammaadeen xoolaha badan ay ku khasaaro badan wadanka gaarsiiyey oo adduunka uu ka aamusan yahay marka dadkii suudaan wax badan bay u tartay dadka anaga haddana nahay muslimiinta meel kastoo adduunka laga joogo marka waxaa laisku ogortay dadkii suudaan kasoo wax bartay inay isu imaadaan oo dadka kale oo umada kale oo muslimiinta oo wadankan degan ay macna wixii loo aruurin karo ay u aruuriyaan lacag ahaa dar ahaa cunto ahaa marka arrimahaasaa laisku anfakartay meeshii inaadna beerta markaan joognay lacag baan ku aruurnay ilaa iyo maaragtay toban kun oo dollar ah targetkana waxaa laga dhigtay inaan aruurino wadanka ilaa boqol kun oo dollar ugu yaraan aan annaga aruurino inta kalena dhar iyo maaragtay cunto wax kasta oo daawo la heli kara marka waxaan ka codsanaynaa walaalaha soomaalida oo luuqada aan ku hadlaayo u dhashay in wax kasta oo ay awoodaan ay bixiyaan ay maaragtay dadkaas suudaan wax kasoo bartay meesha ay ay kugu imaadaan ahaa iyo dadki naftooda ay ay meelay joogaanba ayagana ay sameeyaan ay aruuriyaan dadkana ay kasoo aruuriyaan dadka muslimiinta ah
gobolkan xeebta iyo gobolka waqooyi beri ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada sida weyn u helaa deeqaha waxbarasho ee dalkaasi suudaan iyadoona laga rajeynayo arday badan oo dalkaasi wax kasoo baratay inay u gurman doonaan dalkii ay wax kusoo barteen ee suudaan maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombaasa